sidaad warka aad ku dhegeysanayseen xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xeerka matalaada aqalka sare ee gobolka banaadir oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka doodayeen boqol iyo afartan iyo laba mudane ayaa u codayseen gobolka banaadir uu ku yeesho aqalka sare ilaa iyo saddex iyo toban senatar oo matali doona halka afar mudanena ay diiday waxaa kaloo ajandaha baarlamaanka maanta horyaalli ku jiray kadoodidda mudaynta wakhtiga doorashada ee soo socota wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdullahi ee warbixintan muqdisho ka soo diray
adeertaan sheegay inaan la fadhiisto xildhibaanada xildhibaan nidaamka lasoo nidaamka tiriyo
xildhibaan cabdiyare xildhibaan cabdiyare
waa markii ugu horreysay oo gobolka banaadir uu helaya matalaad aqalka sare doodda waxay soo socota maalmihii lasoo dhaafay waxay ka mid ahayd ajandayaasha siyaasadeed kuwa ugu adag ee looga hadlaya miisaska siyaasadda lagu falanqeeyo fadhiga golaha maanta dib ayuu u dhacay muddo dheer waxaase marka fadhiga lasoo gala hadaljeedi sameeyey gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan wuxuu sheegay dadka muqdisho inaysan ka filaynin golaha in maanta laga doodo maqaamkooda wakhti badan oo la baahan yihiin dadku inay maqlaan cod ha ah
waxaan sheegayaa golaha shacabka maanta uma taallo yaa ogol u codeeyey iyo yaa diiday iyo yaa ka aamusay waa maalin taariikhi ah shacabkaasi dulman marna idinka sugi maayaan maya iyo ha maya idinka sugi maayaan waxaan rabnaa xildhibaanada sharafta leh maanta adigaa kursiga ku fadhiya taariikhdan way ku qori doontaa qabiilku ilaahay qur-aankuu ku sheegay litacaarafuu bes ina akrakum ina akramakum cinda allahi asqaakum shucuuba wa qabaa'ila litacaarafuu dowladnimo loo gudbi maayo inta aan ka fikirayn oo maskaxdaanada ay ku jirto haddii qabiilkaaga uusan waxba helin yaan waxba dhaqaaqin
maxamed mursal wuxuu soo hadal qaada xaalada siyaasadeed ee dalka kahor intaan loo odaynin maqaamka gobolka banaadir uu ku yeelan kara aqalka sare waxaase soo jeedin loo ogolaaday guddigii soo diyaariyey oo iyagu dalbay in saddex iyo toban kursi loogu daro gobolka banaadir aqalka sare ee soomaaliya
guddiga diyaarinta xeerarka dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka soo jeedinta uu idin soo jeediyey si fiican baad ugu doodeen sida guddoomiyaha uu sheegay aaraa'dii kala duwaneyd oo dhan waa qiimaynay qodobka matalaada gobolka banaadir dhegaysi kadib waxaan usoo siiqaynay sidan aan idin akrin doono sida ku cad qodobka labiiy tobnaad farqadda lixaad ee sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal gobolka banaadir wuxuu saddex iyo toban xubnood ku yeelanayaa aqalka sare muddaxileedkiisa labaad ee laba kun labaatan iyo kow baarlamaanka kow iyo tobnaad jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taas oo tirada guud ka dhigaysa lixdan iyo toddoba xubnood iyada oo la waafajinayo dastuurka kumeel gaarka ah waxaana xubnaha si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan u dooranaya shacabka gobolka banaadir doodihiin oo dhan waa ku idin yihiin waxaan idinka codsanaynaa mudane guddoomiye in loo codeeyo aad baadna umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gudoomiyaha golaha ayaa codgaliya fadhiga waxaana xildhibaanadu si aqlibeedna ku meel mariyeen matalaada gobolka banaadir ee saddex iyo tobanka kursi xildhibaanada nidaamka xildhibaan nidaamka lasoo nidaamka tiriyo
xildhibaan cabdiyare xildhibaan cabdiyare
soo jeedinta guddiga ay soo jeediyeen waxaa ka aamusay wax ka aamusay ma jiraan waxaa diiday afar cod waxaa ogolaaday boqol iyo afartan iyo laba codaa ogolaaday sidaas waa saxsiya
xildhibaan cabdulqaadir cosoble iyo xildhibaan jaylaani nuur yikar ayaa loo ogolaaday inay ka mahad celiyaan maalmarinta codka golaha ay ka heleen iyagoo ku hadlaya dadka muqdisho
mudana guddoomiye waa mahadsan tahay xildhibaanada sharafta leh waxaa halkan usoo istaagay inaan idin mahad celiyay maanta oo ah maalin taariikhi ah sida guddoomiyaheena uu sheegay waa sharaf cusub oo u soo kordhay baarlamaanka tobanaad oo aad dhammaantiin aa member ka tihiin sidaa la socotaan labadii kun ilaa iyo hadda soomaaliya baarlamaanaha loo soo dhisaayay laakiin waa baarlamaanka ugu horreeyey golihiisa shacabka oo ku dhiiraday oo u istaagay inuu maaragtay gobolka banaadir iyo dadwe- dadweyga degan xuquuqdooda inuu maaragtay uu ku dhawaaqo oo u dhaqaaqo marka waxaan rabaa inaan mahad gaar u celiyo guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen oo runtii dadaal weyn ka muujiyey sidii loo dhegaysan lahaa doodihii faraha badnaa oo afartii maalmood lasoo dhaafay waxaan ilaa intaan baarlamaan ku jiray ma u malaynaya inaan arkay qadiyad sagaashan iyo dhowr qofood ay ka hadashay oo saddex maalin laga hadlayo taas waxay itusinaysaa ama qof walba ay tusinaysaa ahmiyadda gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho ay u leedahay dadka soomaaliyeed dhinac walba ay yihiin iyo qabiil walba ay yihiin iyo kalar walba ay leeyihiin ahmiyadda ay leedahay iyo dareenka xildhibaan walba uu qabo oo meeshan joogo in xuquuq ay ka maqan tahay gobolka banaadir sharafkeedan inuu qaato u rabo ma u malaynayo inuu jiro xildhibaan diidanay ama kasoo horjeesta waxaa laga yaabaa in siiqada ugu dambeysay aan isku khalkhalaafnay walaalaheen qaarkood laakiin marna ma aana arkin xildhibaan dhahayo gobolka banaadir ma mudno arrintaasi marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddoomiyaha iyo labadiis ku-xigeen siday u dadaaleen iyo dadaalka ay suubiyeen waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo guddiga kasoo shaqeeyey oo uu hogaaminayay walaalkiin ibraahim yarow iyo intii la socotay toban iyo dhowrka qofood ahaa anoo magaca gobolka banaadir iyo degaanka dadka iyo qof walba ku hadlaayo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo weliba haddii ay wax soo gaareen ama ajaafooyin ay soo gaareen magacii dadkaasi inaan uga cudur daarto oo noo raalli ahaado haddii ilaah yaraa
dhanka kale golaha maanta waxay warbixin ka dhageysteen guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliime ibraahim ismaaciil xaliime yari ayaa hortimid golaha iyadoo sheegta haddaynay u baahan yihiin waqti dheeraada in la siiyo si u suuro gasho doorasho dadweyne waxay xusta xaliime ibraahim inay hadda doonayaan laba wadda midkood waxay xusta saddex iyo toban bilood oo ka bilaabanaysa bisha julaay kuna eg agosto laba kun koob iyo labaatan ama suuragalnimada sagaal bilood oo hanaan ka mid a labada hanaan ay soo jeediyeen talaada gobolka banaadir uu maanta helay waxay ahayd mid kamid a wadiiqooyinka siyaasadeed ee muddo dheer loo hadal hayay marka ay timaado ka doodista dastuurka kumeelgaarka xaararka la meelmariyo iyo dadka anshuurbixiyaasha muqdisho oo aan lahayn matalaad tani laga soo bilaabo dowladii arte balse lagu ballaminayay dowla dowladii ka dambeysay cabdulqaadir okey v o a muqdisho